hay-adda kheyriga ee ciwaada qurbaani ayaa deeq xoolo oo loogu talagalay dadka ka xanuunsanaya dhimarka ku wareejisay maamulka cusbitaalka guud ee degmada ceergaabo mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda kheyriga ee ciwaada qurbaani ayaa ka warbixiyey deeqdan xoolo ee loogu talagalay dadka ka xanuunsanaya dhimarka kuwareejinayna shan neef ayaa la yidhaahdo axmedow waxaad ka guddoomaysa hay-adda iwaada oo uu mas-uul ka yahay ama guddoomiye yahay aadan xasan sidiid oo ah shiikh arrimaha maaragtay kheyriga ah maaragtay muddooyinka ugu badnaa ilaa laba kun iyo sideed ilaa maanta kasoo shaqaynayay uu idiin soo gartay in halka la keeno markii koowaad maaha ee cergaaba ay hayadku ka shaqayso oo masaajiday ka dhisto maqamaday ka dhisto oo waxdayaa labeeninkeeda leeyahay barnaamijyadan eedxuyada way ka wed dhowrkii sanado dhinaca kale agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada ceergaabo ayaa u mahad celiyey hay-adda iwada qurbaani waxauna sheegay in deeqdan xoolo ay ugu faa'iidey doonaan dadka xanuunsan ee ku jira cisbitaalka waxaan u mahad celinaya hay-adda iwaada oo soo bixisay magaranaysaa shan neefood xiyaa ku soo deeqday hostaalka maanka oo ay ku jiraan dad aada u nugul oo magaranaysaa dadkii magaranaysaa aada ku nuglaaya aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar labaadba hay-adda uga mahad celinayaa jasaaka allahu khayr ilaahay jasaay mariyo halkaa ka soo bixiseenna ilaahay subxaana watacaala badal khayr qaba haynii siiyo anoo ka mid a afka maamulka hostaalka ku hadlaya aad iyo aad bay naga mahad celinaynaa waxaan kaloo u sheegayaa bulshada somalilan iyo hay-adaha khayriga inay ogaadaan hosbitaallada maanka dadka maanka ka jiran oo aada ugu nugul markaa ilaahay miisaanka xasanaadka magaranaysaa himku daro aad halkan waxaan uga mahad celinayaa yaasiin waana ka guddoonnay aad iyo aadna uga mahadsan cusbitaalka guud ee degmada ceergaabo waxaa ku jira bukaano badan oo qaba cudurada ku dhaca dhimarka iyo feeraha iyagoo u baahan in la caabiyo